أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka dowrnimo ugu doorka roon weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya shaqaalaha dowladda silbiyadda kenya ayaa bilaabay shaqa joojin kadib dhaqaale la-aan baahsan oo soo wajahday dowladdaas dowladda austraaliya ayaa wadda qorshe ay dalkeeda uga mamnuucayso in soomaalida ay u safraan dalkaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufaac cusub oo ka qalinjabisay macadka qordoba ayaa ka dhacday deegaanka mukoyle ee wilaayada islaamiga hiiraan maamulka islaamiga degmada jilib ayaa degmadaasi ka hirgeliyey gawaan cusub oo lagu qalo xoolaha kala duwan ee magaaladaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaadaha taariikhdii jiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay afaafka hore ee duleedka degmada afgooya ee wilaayada shabeellada hoose lagu murtad ayaa la xaqiijiyey in howlgaalkaasi ay ku baktiyeen halka tiro kale ay ku dhaawacmeen dhanka kale ee qarax ka dhacay wilaayada baay mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaasoo lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaa'ir gaara ee cadowga ah shaqaalaha dowladda silibiyadda kenya ayaa bilaabay shaqa joojina kadib dhaqaale la-aan baahsan oo soo wajahday dowladdaasi haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda saliibiyadda kenya ayaa la daaladhacaysa caqabado dhaqaale oo waaweyn waxaana soo ifbaxaya gadood dhinaca dhaqaalaha ah oo shaqaalaha dowladdu ay sameynayaan isniintii shalay shaqaalaha garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalka kenya ayaa shaqo joojin sameeyey taas oo keentay in dibudhac uu ku yimaado duulimaadyada islamarkaana dadkii rakaabka ahaa ay ku xayirmaan gudaha garoonka shaqaalaha garoonka diyaaradaha jomo kenyatta ayaa la sheegay in dowladda ay ka dalbadeen in mushaarka loo kordhiyo iyo in la hagaajiyo xaaladahooda shaqo diyaaradda kenya arways ayaa soo saartay digniin ay ku boorinayso macaamiisha inay hubiyaan xaaladda duulimaadkooda ka hor inta aysan imaan garoonka caalamiga ah ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi bayaan shirkadu soo saartay ayaa sidoo kale lagu sheegay in dib u dhac ku yimid howlaha xakameynta duulimaadyada ay sameynayaan bixitaanka iyo imaatinka diyaaradaha loona baahan yahay in jadwalka duulimaadyada wax laga bedelo sida ay wararku tibaaxayaan kumanaan rakaab ah ayaa shalay lagu arkay gudaha garoonka iyagoo ku xayiran bannaanka garoonka diyaaradaha jomo kenyatta shaqaalaha garoonka ayaa la sheegay in toddobaadkii hore ay soo saareen ogeysiis shaqo joojin ah kadib markii dowladdu ku guultaraysatay inay fuliso heshiis ay hore ula galeen ururka shaqaalaha oo ay ku dalbadeen in mushaarka loo kordhiyo gadoodkan ayaa kusoo aadaya xilli dowladda saliibiyadda kenya ay ku jirto xaalad dhaqaale oo adag kadib markii ay isugu biireen musuq maasuq harkaha goostay deen xadkabax ah sicir bar iyo sidoo kale canshuur tarabeel ah oo saameyn xun ku yeelatay nolosha bulshada mahadsanida caliyare dowladda kaafirada austraaliya ayaa qorshaynaysaa inay dalkeeda ka mamnuucdo in soomaalida ay u safraan dalkaasi marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan dowladda kaafirada ah ee astareeliya ayaa waddo qorsho cunsuri ah oo ka dhan ah saddex iyo toban dal oo ay ka mid tahay soomaaliya in dadka ka soo jeeda dalalkaasi aysan soo geli karin dalka astareeliya warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in qorshahan uu dhaqan geli doono dhowaan iyadoona dadka uu saamayn doono ay sidoo kale qayb ka yihiin dadka reer filistiin sidoo kale dowladda astareeliya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay dib u celiso ku dhowaad boqol kun oo ahaa dad tahriibayaal ah kuwaasi oo hadda ku sugan gudaha dalkaasi soo celinta dadka tahriibayaasha ah ayaa la sheegay inay saameyn doonto qoysas soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi astareeliya soo celinta dadka tahriibayaasha ah ayaa la sheegay inuu saameyn doono qoysaska soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi astareeliya lama oga go'aankan inuu dhaqangeli doono iyo in kale xilli dowladda astareeliya ee sannadihii lasoo dhaafay dhibaato baan ku hisay si guud muslimiinta ku dhaqan dalkaasi mahadsanid marwan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gadooye waxgaradka ah mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagabowey deegaan ka tirsan wilaayadaasi cazaam carafaad ayaa tafaasiisha warkan eegaya kulankana u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo iyo odayaasha iyo waxgaradka beesha garadle oo ay babar socotay dowro ayaa ka dhacay deegaanka celcilaan ee hoostaga degmada baardheere intii kulankan socda ayaa waxay odayaasha iyo waxgaradka beesha garadle ay soo saareen bayaan ay ku midaysan yihiin kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah beeshu waxay isla qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteedaba beeshu waxay qaadatay kor u qaadista waxbarashada yar iyo weynba saddex beeshu waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta haba ka dhasheena beesha sidoo kale beeshu waxay isla qaadatay garb istaagga jihaadka naf iyo maalba insha allah beeshu waxay si buuxda ugu soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo waxyeelada deegaanka beeshu waxay bogaadinaysaa howlgallada lagu difaacayo ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay geensiyada tawxiidka ka wadaan wilaayaadka islaamiga beeshu waxay ka tacsiinaysaa istishaadkii sheekh maxamed abu usaama mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha beeshu waxay isla qaadatay horumarinta deegaanada beesha ay degto
intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha galaleh ugaas macalin xasan maxamed xuseen isagoon halkaasi ka jeediyay dardaaranna kala duwan raggii maxaan ku dhahdaa geelada u dhashay oo maxaan ku dhahdaa gobolkan geda inta ku jirto aan ugaas ku ahayn raggii maxaan ku dhahdaa murtadiinta ku jirona waa u baaqahaya waxaan leeyahay hadda maanta waxaa weye toobad waa kuu furan tahay hadda iska toobadkeen baan leeyahay bayaankaas yaa noo dhahan maxaan ku dhahdaa walaayada gobolka gedo waan garab taagannahay insha allahu tacaala alla subxaana wa tacaala allahna hanuuniyo ma dhar allaha noo keeno midnamana
sidoo kale waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haruun ugaaska beesha horaarsame oo ka mid amartay sharaftii ka soo qayb gashay kulankan wadatashiga ah raggii duruusta qaadanayey oo ku sabray ayagoo xilliga xilli adag uu yahay oo moogtahay dowladda xilligan ku aadayna waa kudayasho wanaagsan weeye xilliga xilli ilaahay og yahay waay marka ayagana waxaan leeyahay samarkay ku sabreen iyo inay duruusta qaateen oo usoo xuduureen waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran baan leeyahay hadday reer geeladna maanta hadday midoobeen oo ilaahay kitaabkiisa ku midoobeen gaalo baariran fadhi baa u yaalla allaahu akbar annagana miciinaan nahay waa idin garab taagan nahay haddaad u diyaargarowdeen gaalo inaad ku duushaan oo barar aad kicisaan oo gacanta saartaan annagana garabkiinaan taagan nahay ugu dambayntii waxaa gabagabada kulankan wadatashiga ee u dhexeeyey beesha garadle iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas waxaan beesha u dardaarmaa maadaama go-aan ay qaadatay go-aankan ay ka midaysan tahay waxa la bixinayana uu yahay maal iyo rijaal ay yihiin al-istiqaama toosnaan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay yidhahdaan waan rumaynay way fududahay oo carabka loogu dhawaaqo qodobka aan beesha u dardaarmaya waxay tahay asabru walmusaabar maca alcadaa maadaama aad tihaahdeen waxaanu nahay dadkii waxaa weeyaan saartahay jihaadkii garab istaagayey ee dhammaan mana kala harayna rag iyo waxaa weeyaan dumar intaba maalkeena iyo naafteenana waan bixinaynaa qadiyadaas waxay u baahan tahay sabray u baahan tahay mujaahidiinta waxaa saaray waajibaadkooda inay wax iska celiyaan bo-ahay soo maheen ilaahay baa adkeeyey waxaanu leenahay marka cid kastoo mujaahidiinta dhiig ka keentaayey waa dhimbel wuu sii dhalaalaya jihaadka waanoo jihaad kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo odayaasha waxgaradka beesha galadle ayaa qayb ka ah kulamada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ay la yeelanayaan qabaa'ilada dega wilaayada kaasoo looga aragsanaya garbistaagka ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsantahay cazaam munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey dufco cusub oo ka qalin jabisay macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkani hayaa dhowaan deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa ka dhacday xaflad ikhtiitaam u ahayd daraasadii ay soo qaateen muddo afar sano ah laba dufco oo ka qalanjabisay machadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle taas oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ugu horeyn maamulka machadka ayaa ka warbixiyey goortii la asaasay machadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle muddada uu shaqaynayo iyo waxyaabaha lagu baranayey maanta waxaan u fadhinaa xafladdii macadka qurduba qalajibinteedii macadka wuxuu furmay kow iyo tobankii bishii afaraad kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijiriyada maantana wuxuu soo gabagaboobay laba dufca kun afar boqol afartan iyo toddobadii bishii sideedaad shan iyo labaatankeedii oo waafaqsan labada kun iyo labaatan iyo lixda bishii labaad saddex iyo tobankeedii macadka maraaxil fara badan uu soo maray arbac sanawaad uu soo socday oo uu shaqaynayey culumta marka macadka ka baxda oo ardayda ay kusoo qaateen afartan sano waa qur-aanka kariimka iyo culumtiisa xadiiska iyo culumtiisa luqa alcarabiya iyo waxaa waaye culumteeda iyo mawaadda lagu magacaabo mawaad altajriibiya ay ardayda kusoo qaateen afartaa sano intaasi kadib waxaa dhankooda bandhig cajiib ah goobta ka sameeyey ardayda machadka qurduba faraciisa deegaanka mukaylaah ee xafladda loo qabtay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh ayuha alxuduuru alkiraam alaabaau walummahaat الضيوف الأعزاء المعلمون الشرفاء علماء الأجلاء إخواني الخريجين والخريجات أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بعد التحية والترحيب طلب مني أن أتقدم للحديث أمام هذا المحفل الكبير ولا أدري من أين أبدأ كلامي ولا كيف من أجل السرور والفرح ولكن أعبر عما يدور في نفسي من مشاعر مختلفة هذا اليوم نجتني ثمار الجد والاجتهاد ونحتفل معا بتخرج معهد قرضبة من مختلف التخصصات ونسأل الله أن يكون هذا التخرج بداية طريق عامر بالنجاح نحن نشعر بأكثر من مجرد إحساس بالفخر لأن اليوم يوم السعادة والبهجة والسرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وقت كشكينه محمد وأخذنا أنقاذني من النبيين نبيذ حقه ميثاقهم بل كودي ومنka xaggaadana aan ka qaadnay wamin nuuxin nuux xaggiina aan ka qaadnay waibraahiima ibraahiimna aan ka qaadnay wa muusa muusena aan ka qaadnay wa ciisa ciisena aan ka qaadnay ciisihii ibna maryama ina maryamo ahaa wa akhadnaa waan qaadnay minhum nebiyada xaggooda miithaaqan ballan khaliidan adag liyas'ala alle inuu weydiiyo darteed asaadiqiina kuwa runta sheegaya can sidqi runtooda wa acadda alle waa diyaariyy lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman xanuujiyo qaala rasuulullaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man maata qofkii dhinta walam yaqzu aanan duulin walam yuxadid nafsahu nafsadiisa aan ugu sheekaynin bihii duulaanka maata waa dhintay calaa shucbati naqiib dusheeda oo min nifaaqin munaafiqnimo ah rawaahu muslim ayaa wariyey marti sharafkii munaasabada lagu casuumay waxaa ka mid ahaa macalin yuusuf macalin cabdi muuse gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga wilaayada hiiraan machad alqurdubiya ikhtitaamkiisii bandhigii ardada ay soo bandhigeen bandhigaas iyada ah haddaan nahay golaha dhaqanka waxaan shaahid ka nahay in macallimiintii ammaanadii loo dhiibay inay guteen ayaan shaahid ka nahay marka waxaan leenahay macallimiinta juhdigii afarta sano ay bixiyeen alla subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo cilmigoodana cilmi naafica alla ha ka dhigo aqsaamta ay u qaybsanto madrasada iyo noocyada ay u qaybsanto iyo himaarta madrasada ay leedahay intoodiiba waa lasoo bandhigay himaartana waxaa inoogaga filan in cilmigii cilmu sharcina ay barteen cilmigii kaleo muxuu ahaay maadooyinkii kalena ay barteen waxaan leenahay ina fii daalika lacibratan haddee cilmiga qiimo inuu leeyahay intaasaad ku ogaan kartaan ugu dambeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ardadeennii ilmaheennii qayb ka mid ah beerkeenna inay waxbarasho noo dhammeeyeen xafladdaa ka dhacaysa mukaylo inaan imaano qurduba waa ku faraxsannahay waana hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi wa sifaatihi inuu noo taam yeelo runtii iyo gabagabadii waxaan rabaa halkaa inan kaga dardaarmo dhammaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed ee wilaayadka ku nool waxaan leenahay maanta waxaa lagu soo duulay oo laysku haysto waa diinteennii akhlaaqdeennii dalkeennii dadkeennii haddaan maanta guntiga dhuusha isaga dhigno ee ilmaheenna aan ku awaabinno diinteenna iyo ku-xirnaashaha alla aan ku aadinno ku agaasinane faa'iido tiro badan iyo dagaalkaas inaan ka guulaysano ayaan gaaraynaa ardayda waxaan leeyahay waxaad barateen ee ladiin baray oo afartaa sana aa usoo dhafrayseen oo soo socoteen maanta maysan dhammaanin hadday bilaaw tahay waxaan idin leeyahay dadka markay wax bartaan waxaa ka reeba kaslaannimo waa idinka digaya wahsiga iska daaya qof wahsaday waa laga tegey waxyaabaha xunxunka ah ee dhanka taga waxaan leenahay allah tabaaraka wa tacaala cabsidiisaan idin dardaarmayna mar waliba machadka qurduba oo faracyo dhowr ah ku leh wilaayada hiiraan ayaa bixiya waxbarasho tayo leh oo ku salaysan manhajka islaamka taas oo jiilka mustaqbalka u horseeday aqoon anshax diineed iyo ilbaxnimada islaamka waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntii maamulka islaamiga degmada jilub ayaa degmadaasi ka hirgeliyey kawaan cusub oo lagu qolo xoolaha kala duwan ee magaaladaasi cismaan axmed ubow ayaa haya warbixintan iyadoo qayb ka ah horumarinta arrimaha bulshada iyo wax uqabadka ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxa uu waasicin iyo dibudhis ku sameeyey kawaankii xooloqalka ee degmada jilib kaas oo lagu qalo noocyada xoolaha ee degmada jilib dhismaha kawaankan cusub ayaa laga hirgeliyey bannaanka magaalada sababo ku aadan dhismayaasha cusub ee magaalada oo soo gaaray iyadoo la ilaalinayo nadaafadda magaalada iyo fayadhoorka caafimaadka ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib sameeyey dib u dhiska kawaanka xooloqalka ee magaalada furitaanka kawaanka cusub waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada salaadiin iyo qaar ka mid a dadka kawaanleyda ah suldaan maxamuud ismaaciil waxa uu ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa furitaanka kawaanka cusub awlan ilaahay subxaana watacala u mahadanaynaa ma haddiise aan la soo koobi karin waxyaabaha uu nagu galaystay waxaan soo koobi karna ma aha wax bilow dhammaad midna lama aha walaal maanta waxaan u fadhinaa xaflad oo runta lagu furaya kawaankii degmada jilib khaybara kawaanka maasha allah dhismihiisii iyo waxqabadkiisa koley wax badan ayaa noogu muuqda kawaankii ka horreeyna koley maalintii la furayay goobjoog ayaan ahaa waxaa meesha ka muuqda kawaan aad iyo aad maasha allah waxqabadkiisii iyo si loo qabtay shaqadiisii biyihiisii wax dhan ay muuqdaan alxamdulilah taana bacdullahi waxaan u mahayna koley maamulkii hawshaa qabtay waxaan jazakum allahu khayra jaza allah idin barakeeyo runtii waxaan rabaa inaan la dardaarmo raggii ii sheega xoolaha marka maadaama meesha kawaa ay tahay wax lagu qalay rag wax qalay waxaan leenahay u dardaarma insha allah duyra maanta kawaanka suu ogyahay waa u jeednaa koley nadaafadiisii siduu uu qurux badan yahay maasha allah nadaafaddu waxay ka mid tahay qayb ka mid a iimaanka marka nadaafadda in lagu dadaalo insha allah haddii ilaah yidhaa qaar ka mid ah kawaanleyda ayaa dhankooda soo dhoweeyey waxayna ku tilmaameen mid loo baahnaa arrinkaasi runtii meel aad u qurux badan oo xoolaha lagu qalo ayaa noola sameeyey runtii marka waxaa weeye waa meel aad u qurux badan waxaa la rabaa marka annaga xoolaha ku qalayno in meeshaas aan ka faa'iidaysanno wax wanaagsanna aan ku qalno xaaraanta aan iska ilaalino wax xalaalan aan ku qalno juhud waa lagu bixiyey qarashaa lagu bixiyey waxa loogu bixinaya waxaa weeye in aan ilaahay subxaana watacaala aan ku raaligelino wax aan qalino aad baan usoo dhoweyna waa meel qurux badan oo xoolaha lagu qalo oo meesha hore ka weyn waxaa weeye runtii waa soo dhoweynaynaa maamulkana waa mahad celinayna waxaan meesha waxaan ku ganacsan jirnay degmada jilib waxaan erigu qali jirnay gowrac noocahay waan kasoo guurnay waxaan lala keenay meel magaalada oo banaankeeda ah meeshii hore magaalada ay soo gaartay maamulka waxay dhaheen meeshaan inkastoo magaalada ay soo gaartay meel badan meeshaan meel qurux badan oo magaalada agteeda noo dhisay maasha allah aad iyo aad ay u quruxsan tahay waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada jilib waxaan leeyahay jazaakum allahu kheyran maamulka saad noola socotaan markaas noola socdaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan noo sameeyey meel wanaagsan aad iyo aad u wanaagsan meeshii hore ka fiican waxaan noo hagaajiyey maamulkeena islaamiga waxaan u mahad celinaynaa walaayada degmada iyo midda gobolka marka ilaahay baan u mahad celinaynaa haya walaayadda kawaanna infurti kawaanka hor magaalada xagudu gali marka meel wanaagsan magaalada boodsha ayaa walaayadana nin dhistay mahad ilaahale walaayada mahadle marka maasha allah hoola halaala inaa ka qalna oo muhiim ah yaa rabna ho ilaaher walaayad kor allah ka dhiga meel nadaafad ho qurhasaa nin dhistay kor allah ka dhiga walaayada dadkiil qalaan ka mid ahay qaybar liyaa awlgeel aan ku qala jirnay meesha xooga magaalada soo gudu gashay hadda waa nala rar meel oo meel waasac oo nadiif aan noola samaado ilaah yidhaahda oon wanaagsan aad qarsh loo geliya annagana waa ku qanacsannay alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayadan aad ugu maxsantaha annagana waa dadaalanta iyo karaamkarta ilaah yidhaah assalaamu calaykum waraxmatullahi walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu